dhinaca kalena ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidanka dib u xoreynta deegaanada hiiraan ayaa maleeshiyada al-shabaab maanta kala wareegay deegaanada moqokuri iyo taardo oo ku yaala xuduudda gobolka hiiraan uu la wadaago shabeellaha dhexe warkan waxaa beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane
iyadoo weli gobolka hiiraan uu ka socdo howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maanta si nabada kula wareegay deegaanada moqokori tardo gumare iyo kooxle oo dhammaantood hoos yimaada degmada maxaas sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha degmadaasi muumin maxamed xalane deegaamada tagna waxaan ku tagna si nabadgelya deegaamadaynii ahaayeen cidna dulaan kuma ahayn deegaanadayniyo ilaahay qadare in maanta dib ugu laabanay ahayn si nabadgelyahana dib ugu laabanay nimanka nabaddiidka ahayna waa carareen meel kastay tagaanna hadda dhulkan ninka joogaan ku raadjoognaa marka deegaamo badan iyo tuulooyin badanaa tagnay waxaan tagnay tardo waxaan tagnay meesha layihaha mooriri waxaan tagnay meesha layihaha gumare waxaan tagnay kooxle waxaan tagnay oo hadda kaala hadlaa maqukuri intaasna si nabadgelyahaan ku tagnay waxa la yaraatay jooga ma jiraan maqukuridan dad maxaabiista sagaal qofooda ka daynay ay jaalka uga tageen oo dad kala duwan oo meelo kala duwan kusoo qabsadanay kolba oon dad dembi galamahayne baadana loo haastay yidhaheenaan wala hadda ay ay dhibaateeyaan ka aragnay dhulka dhibaato weynaa ka dhacda sida la socotida muddo dhowr sano abaaro ahaay wax gargaara sooma gaadhin hadda wixii noolna ayagaaba ka wadanay wixii kalena waaba ka hajiran xaaladda deegaankanu sidaas waayin sidaasaana ku tagna walaal guddoomiye muumin ayaa intaa raaciyey in howlgalka ay sii wadayaan inta deegaan ka mid ah degmada ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab wallahi aniga walaalkay waaba goobno talagalaan kusoo aadna mogi hadda macnahii fidawaay lagu mahayn marka ayagiyaaba hadda fidawaay waxaa lagu noqday inaan ayagi waayno oo meela aadaan waayno oo jaaya cirib meela dhigaan waayno oo dadkii maxaabiista ay xerxereen xerigii uga tageen jeerishi aan ka dayno marka meelay aadaan ma naqaan meesha aadana waa ugu daba tegin haddoo lagu yidhaha hadda deegaanada hoos yimaada degmada maxaas intee laegyihiin deegaanada hadda gacantiina ka maqan weli wallahi ma badno waxaa ka maqan deegaamada mabaaxa ka maqan iyo adiga tuulooyin kalata yaryar ayagana hadda gacantooda kuma jiraan oo hadda maalay taas u xakumaan iyo xiriir toosay leeyihiin malaho muga horeba qawleysi ahaan haddana maxaan kuu sheega xiriirkaa go-ay waa la socotaa xala qaar haysa soo dhiibay qaar kale duurku ka waxtaba qaladkooda hadda loogu heego ma jirto maanta iyo goobnaan soo waaynay haddii waxaan kuu sheegay ciidamada daamtahay iyo ciidamada soomaalida hadday tahay iyo maxawsley haday tahay cid meel ku sheegtay waa la waayay soo goobnaa hadda kasoo harsan nabadoon faarax cabdi waare oo qayb ka ah abaabulka howlgallada ka socda gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in heer gabagaba ah uu marayo howlgalkii ka socday bariga gobolka hiiraan annaga adeega horta waxa waaye dhulku waa anaga waa naga soo gaabto horta bari waa naga soo gaabto waqti gaarnaan rabnaa iyo xeer qoryaale meesha la yidhaha xalfooley oo agaanawey shabaabka gubyo ka gubay aagaasaan ku soconaa hadda oo mataqaanaa kilomitirka yimaada saas uunaba u dheeray wixii hadda aada u mahaayo adigu waa oon yidhaha xeer qoryaale xalfooley iyo wixii jalaqsi ka koreeya laakiin hadda dhankaanaan ku wajahanahay iyo inta soo socday oo ku soo socday dhulkan barigaa mudday aheyd laakiin hadda u malaymaa wax badan inay ka hareen wax badan inay ka hareeno oo haddana aada u fududeedo markii gowraarba laga soo hortay dhulkaa iyo somaliyo lasoo gaaray wixii garasyaana iyo aalahay mugii lasoo gaaray wixii booca iyo lasoo gaaray ilaa magaalada haddaan kaala hadlao buubarde wayna iska fududeed ninkan waa sii socdeenoon maba laga daba imaanaynba deegaanada aad soo martay nolosha dadka iyo kulaylka iyo jilaalka bal ka waran waa iska wakti aada u kulul haddana aada moodaba in xilli roobaadkii la soo dhowaayo aada usii kululaaday waaye awalba hadda iska xaalfo mudan dhowr sana roob ku diin ilaa xoolaa waa loo dhaamiyaa booda maaragtay ceelasha ku shubo baala dagaagaa ku shubo baxaa ku shubo hadda baadkiyaa lahay muga hadda biyaha waa ka jiijiida laanila roobka wixii noolo dhinaca kale sargaal lagu magacaabo korneel barre cayrow oo ka tirsan saraakiisha guutada shanaad ee ciidamada dowladda ee ka howlgasha gobolka hiiraan ayaa lagu dilay qarax miino oo maanta ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada booco iyo halgan qaar ilaaladiisa ka mid ahna dhaawac culus ayaa soo gaaray sida ay v o a u sheegeen ilo deegaanka ku sugan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
isla wararka howlgallada ayaynu ku jirnaayee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaano ka tirsan degmada baxdo ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya deegaanada dhuumoodle iyo dhisiqo oo maleeshiyada al-shabaab ay muddo ku sugnaayeen ayaa ciidamada wada jiraahi ay si buuxda ula wareegeen dhinaca kale ciidamada dowladda ayaa maanta la wareegay deegaanka ceel la helay oo ka tirsan degmada ceel buur ee gobolka galgaduud mana jiraan wax dagaal ah oo deegaanadaasi laga soo wariyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf cumar al cadaala ayaa cabdiwahaab waa cabdiwaaxid macalin isaaq wariyaha v o a ee deegaanadan la qabsaday uga waramay
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay ciidamada isgarabsanaya runtii sida laga yaaba in dad badan ay la socdeen muddooyinkan badan dee dagaal khawaarijta ah ayay ku jireen saakay howlgal saf ballaaran ah oo dhul ilaa toddobaatan kilomitr gaaraya ayay howlgal ka fuliyeen ciidamadu welina waa socdaa ilaa hadda deegaamo ayay gacanta ku dhiheen al-shabaab ay hayeen oo nimanka khawaarijta ay ka caydiyeen waxaa kamid a magaalada la yidhaahdo dhuumoodle oo wakti badan saldhig u ahayd meelihii dhibaatooyinka ay ka geysteen oo dadkii shacabka aha ee deganaa xoolahooda ay ku dhaceenna kamid ah deegaanka la yidhaha dhisaqa meegaagduub caliweyd iyo meelo kale marka agagaas oo dhan iyo meel la yidhaha dawacaxun dacwaxun oo ahayd meel hawd ah oo runtii ay ugu yaaleen beegag ay biyaha ku kaydsadaan iyo meelo saldhigyaha maaragtay ku dhuuntaan gudoodna ay uga qodnaayeen marka goobahaas ayaa kamida waana howlgal weli socda
deegaanadaas ma jiraan wax iska hor imaadyo ah oo ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka isgarabsanaya ay kala kulmeen malshabaab maya ilaa hadda meel dagaal toosa uu ka dhacay ma jirto laakiin ciidamadu goobaha ay ka howlgelayeen meel kasta markaay ciidamadu kusoo dhawaadaan ayay ka cararayeen raadadkooda iyo baagagii iyo meelihii ay ku noolaayeen iyo biyi ay cabayeen intaba meesha ay uga carareen marka laakiin meel dagaal uu ka dhacay ma jirto welina waa ku raajoogaan ciidamada oo nimanka dambiilayaasha ah baxsadkooda ayay maaragtay daba socdaan laakiin dee ma aha dad runtii u qabax dhigi kara dagaal oo laguba yaqaane meelahaas ayay dadka shacabka ah maaragta ku gaadaan oo ay ku waxyeelayaan marka meel dagaal ka dhacay ma jirto welina ciidamadu waa waa daba socdaa tillaabada hadda aad qaadeen midda idin xigtaa oo aad ku dooneysaan in deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan aad kula wareegtaan maxay tahay
runtii sidaad la socoto cabdiwaaxid hadda kacdoonkaana dalka soomaaliya o dhan uu ka socdaa soomaaliyeed oo shacabka ahaa ciidamada wakti dheer ay dagaal kula soo jiraan qaranku dadkii shacabka ahaa oo ay dhibaateeyeen ayaa hadda gartay oo go-aansaday inay maaragtay sabaabulaan oo nimanka ay iska kiciyaan deegaan walba iskiisa ay u howlgelayaan waana iskaashanayaan marka annagu hadda deegaankan aan joogno iyo dhulka ku aadan inta nimankaas argagixisada ee dhulka ay ku nool yihiin ay ka dagaalamayaanna waxay diyaar u yihiin inay socdaan ilaa iyo maaragtay xaradheere iyo dhulka kaleete ku aadan beelaha kale iyo qabaa'ilka kale ee deriska la ahna waxay diyaar u yihiin inay gacan siiyaan oo maaragtay wixii ay uga baahdaan oo kaalmaa iyo ciidamada qarankuba ay gacan siiyaan markii dabcan laga marmana inay dhulkooda hadduu maaragtay cadowga ay ka saartaan inay si nabada ugu noolaadaan oo xoolahooda ay dhaqdaan oo noloshooda caadiga ku noqdaan ayay diyaar u yihiin xilladii iyo camaara oo ah fariisimada ugu waaweyn al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi qiyaas ahaan hadda intay idin jirtaa mise haysaan xogo ku aadan shabaabku ay deegaanada ku sugan yihiin runtii nimankaani horta waa niman carcarara oo hadba meel taga oo laba saacadeed meel jooga si ay dadka u jaha wareeriyaan oo ay isugu muujiyaan inay yihiin dad cudurle meel ay su runtii rasmi u joogaanna ma jirto dhulkan meelo ay guurguuraan oo laba nin iyo saddex nin iyo toban nin iyo labaatan nin ay ka joogto way jiraan iyadana dee niman sugi kara oo u babac dhigi kara in ay ciidan maaragtay ka hor yimaadaan iska caabiyaan ma aha deegaanada aad sheegtay meelaha hadda howlgalku ku socda ayay kamid yihiin sidoo kale waa og tahay gobolka mudug dhankiisa ilaa bacaadweyne shala howlgalla ayaa ka dhacay halkaasna ciidamada jooga dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan ee kuwa galmudug iyo kuwa federaalka intuba dhaqdhaqaaqyo ayay wadaan dhankan aad og tahay oo annaga koonfur naga xigta waa og tahay ilaa ceel la helay maaragtay in iyo laba galle iyo deegaanada ku laba dulle iyo deegaanada ku aadan in ayagana laga xoreeyo oo halka marka howlgalka labadan gobol ka socda mudug iyo galgaduud waa mid saf ballaaran ah oo ku xiriirsan midka ka socda gobolka hiiraan marka deegaanada aad sheegtay iyo kuwo kale oo maaragtay dhexdaan ku jiraba waa jiraan waana soconaynaa insha allahu tacaala inta dadkan sida ka bahay waa sidaas inay socdaan inta argixisadaas meel gacantooda ka gaarto ha joogaan ama dhulka ay degaan iyo dadka kale ee u baahan inay gacan siiyaan intaba diyaar ayay uleeyihiin ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qeybo kamid a gobolada hadda aad tilmaantay ee mudug iyo galgaduud dadka deegaanku kalsooni intee la eg bay ku qabi karaan in dagaal sii wadi karaan deegaanada la xoreeyana ay gacanta ku hayn karaan ama amni noqon karaan
runtii kalsooni aada iyo aada u weyn ayaa jirta waana midda keentay jabka al-shabaab wada shaqayn xoogan ayaa runtii ciidamada qaranka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka nabadsuguda qaranka iyo ciidanka daraawiishta galmudug iyo shacabka caadiga ah ee reer guuraaga ah iyo culummada magaaladan baxdo intaba saaka hadda howlgalkan ayay ku wada jireen dawaarida ayay isla saaran yihiin garaamka ayay wadaagayaan kalsooni boqolkiiba boqol ayaa ka dhexaysa caqiidadooda iyo ficilkooda iyo isgarabsigooda intuba muxuu ahaa waday gacan ku-haynta deegaanada runtii wax walwala lagama qabo hadda maanta dagaalku waa ka duwan yahay kii maaragta la arki karay oo laga yaabo dad badan meesha su-aashaadi ka imaanaysa ama dhulkan laga laabtay ama laga baxaa dhulkan dadka hadda al-shabaab ka saaraya ugu muhiimsani waa dadkii lahaa waa dadkii deganaa waa dadkii xoolaha iyo ku dhaqanaya iyo beeraha ku lahaa ciidan qarankuna waa caawinayaan oo wixii kaalma ay uga baahdaan bay siinayaan marka dee nin hadda qor u qaatay shabaab oo xukumo oo qoryahayst inuu iska celiyo marka shabaab ka cararo inuu kusoo laabto wuxuu ka tegay ciidankiisa inuu kusoo laabto waad ka garan kartaa inayna arrin suurtagal ahayn marka walwalkaasi ma jiro nimankaasi taariikh ayay ku socdaan kuwa ku haray ee dhalinyarada ah ee madax xaruusanna waxaan u rajaynaynaa inay waktiga kooban ee haray ka faa'iidaystaan runtii saddexdii beri oo lasoo dhaafay wicitaanadooda iyo firxadkooda iyo labada iyo halka soo fakanaya aad bay u badnaayeen waxaan rajeynaya in maalmaha soo socda kuwa ay qaldeena dhalinyarada ay nooga soo hari doonaan dambiilayaasha waaweynna sharciga loo doona insha allah
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala wuxuuna u waramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq